dowladda soomaaliyeed muddaba garwadeen ka ahayd barnaamij ballaadhan oo loogu talagalay in deynta dowladda iyo dadka soomaaliyeed lagu leeyahay laynagaga cafiyo barnaamij muddo soo socday buu ahaa dadaalo badanna loo galay runtii sidii uu u guulaysan lahaa geedigaasi waxaan hadda ku dhownahay gebagabada geedigaas iyo hayaankaas oo la filayo dabayaaqada sanadkan bisha disembar lixdeeda in go-aanka kama dambaystaa laga gaadho waxaanan ku rajo weynahay idam allah inaan ku guulaysanno oo deyntaas iyo culayskaas laynaga dulqaado oo laynaga cafiyo si aanu fursad uga helo inaynu dunidala si fiican oo toosa ula macaamilno dadaaladaas iyadoo lagu jiro oo la dardar gelinayo howlaha barnaamijka deyncafiska ayaa waxa aanu usoo kicintinay dalka ruushka ruushkuna wuxuu ka mid ahaa dalalka deymaha ugu culculus inagu lahaa weliba marka laga hadlayo kuwa loo yaqaano naadiga baris baris club loo yaqaano oo sagaal dowladood hore ay hore inooga cafiyeen deymihii ay nagu lahaayeen ruushkuna ahayd marka naadiga laga hadlayo dowladda ugu dambeysa inaga cafiyeysa deyntaas marka waxaanu runtii soo gabagabaynay oo gallay is-afgarad taariikhiya iyo heshiis runtii guul weyn usoo hooyey dadaaladeenna aynu ugu jirno deyncafiska laba heshiis baanu gallay heshiis waafaqsan hanaanka naadiga baris club oo laynagaga cafiyey lacag dhan lix boqol iyo afar iyo siddeetan milyan iyo heshiis kale oo isaguna khuseeya lacag dowladda ruushku ay bangiga dhexe ee soomaaliya dhigatay kun sagaal boqol koob iyo lixdankii oo loogu talagalay arrimo ganacsi la xidhiidha oo qadarkiisu isna dhan yahay toddoba dhibic shan milyan oo iyadana is-afgarad laga gaadhay baa jira marka labada heshiis oo runtii saldhig weyn oo ah geedigeenna dhammaystirka deyncafiska ayaa maanta noo soo gabagaboobay si guula noogu soo dhammaaday